bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa subax jimcaha taariikhdu ay ku asdaysan tahay toddobada bisha agosto sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan duqaymo ayaa mar kale la sheegayaa inay ka dhaceen qayba ka mida gobolka galgaduud kuwaasoo ay samaynayaan ciidamada huwanta isgarabsanaya waxaana la tilmaamay in inta badan saldhigyo ay lahaayeen ururka al-shabaab bartilmaameedkooda uu ahaa duqaymaha ka dhacay gobolkaasi galgaduud duqaynta ayaa waxa ay ka dhacday deegaan lagu magacaabo warxoole waxaana arrintaasi warbaahinta kala hadlay maxamed kaariye oo ah sarkaal ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee soomaaliya ahna taliyaha hogaaminaya ciidanka galbeedka gobolka galgaduud taliyaha waxa uu intaa ku daray inay jiraan khasaarooyin kala duwan oo soo gaaray maleeshiyaadkii al-shabaab ee goobahaasi gabaadka u ahaa waxa uu sidoo kale tilmaamay in waxyeele ayna soo gaarin dad rayida oo ku dhaqnaa deegaanka duqaymaha ay ka dhaceen oo uu tilmaamay in marka horeba ay xog ka heleen dadweynaha halkaasi ku dhaqan dabadeedna ay ku dhaqaaqeen duqaymaha waxa uu tilmaamay inay fuliyeen ciidamada garabka siinaya soomaaliya ee ka kala socda dowladaha kala duwan ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya maxamed kaariye caraale waxa uu sidoo kale tilmaamay inay sii socon doonaan duqaymaha caynkaasi ee al-shabaab loogaga saarayo goobaha saldhigyada u ah sida uu hadalka u dhigay waxa weeyaan dagaal baa ka dhacay ciidamada meesha dagaalka ka dhacan u ducina ciidamadaas iyo ciidamada khawaarista oo hadda sheeganaya beenta ka sheegaya markii aan runta kuu taabto oo xaqiiqda aan kuu taabto ciidamadaasi guushii ay doonayeen way ka gaareen wayna kala fadheen wayna ku guulaysteen khawaaris badanna waa ku dhinteen muxuu ahaye waa war aan sax iyo reer lahayn muxuu ahaye ciidamadiiba ka guula iyo dib bay kaga laabteen waa waxaan sax iyo reer lahayn waa wadanka horay dadka igu maqashii jireen oo beenta ahaa adeer waxaa meeshii lagaga duqooyey iyo meeshii laga duqooyey ciidamadii duqooyey oo ana soomiya ciidamadii soomaaliya anagu waxa weeyaan toos baanu wadannaa caqli baan wadannaa tababar baan wadannaa rabitaan dalka iyo dadkaanu wadannaa marka sidii la arko anagu wax isagama diidayno sidii la arko dagaal uma qaadanayno waxna waa doonaynaa waxna waa goobaynaa meelo badan baa dalka wax ka gaaray meelo badan baa laga duqooyay dagaaladu meelo badan bay ka socdaan hadda meeshaan kala hadlaayo hadda meel inay gacanta ku taago hadalkan korneelka ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa imaanaya xilli maalmihii lasoo dhaafay sidoo kale ay ka dhacayeen howlgallo dhanka cirka ah qayba ka mida gobolka galgaduud kuwaasoona intooda badan la tilmaamay in waxyeelle ay kasoo gaartay rag ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ee dagaalada kala soo horjeeda ciidanka dowladda iyo kuwa midowda afrika ee amisom ee ka howlgalaya gudaha dalka soomaaliya ciidanka dowladda federaalka ee soomaaliya oo garab ka helaya kuwa midowda afrika ee amisom ee ka socda waddanka jabuuti ayaa gacanta ku dhigay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ee hoostaga degmada beledweyne ee xarunta gobolkaasi waxaana ciidanka la tilmaamayaa in dhowr jiha ay ka weerareen deegaan lagu magacaabo nuurfanax oo qiyaastii afartan kilomitir u jira magaalada beledweyne una dhexeeya degmooyinka beledweyne iyo sidoo kale degmada buulo burte ee gobolkaasi hiiraan taliyaha ciidanka dowladda federaalka ee soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalkaasi ayaa u sheegay warbaahinta in howlgalkan uu yahay mid ay kaga gol lahaayeen sidii ay ku soo yaray lahaayeen farqiga u dhexeeya deegaanada gobolkaasi hiiraan waxaana korneel cismaan salaad oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee hogaaminaya howlgalka ciidanka soomaaliya ay ka wadaan iyo kuwa midowda afrikaba qayba ka mid a gobolkaasi hiiraan oo u tilmaamay maalmaha soo aadan in laysu furi doono xadka u dhexeeya gobolada degmooyinka hiiraan iyo degmooyinka beledweyne iyo buulo burte oo iyadoo in muddaha degmada buulo burte ay goodoon ugu jirtay ururka al-shabaab tan iyo wixii ka dambeeyey markii gacanta ciidanka dowladda soomaaliya ay gashay shacabkii ku dhaqnaa degmada buulo burte qaarkood ayaa la tilmaamaya haatan in magaalada ay isaga baxeen maadaama magaalada ayna soo galaynin wax ganacsi ah sidoo kalena laga qaadi karin al-shabaab ayaana dhibaatooyin badan ay kala kulmeen dadka ku dhaqan deernawaaxiga degmada buulo burte kuwaasoo mararka qaar markay usoo dukaamaysi tagaan degmadaasi dhibaatooyin kala duwani kala kulmaya al-shabaab
kuwa soomaalida isgarabsanaya wax ka gaaro hal wanaagsi soo gaari ma laha kuwaas ay waxay ka dhigteen saddex oo al-shabaab inta kale oo kala lacayn waa kala carareen hadda dowlada yaa ku sugan dowladii waxaa gacanta ku haya ciidamada keliyatii iyo amisom waa ka isgarabsanaya dagaalka ka hor waxaa la yidhi duqeyn baa ka dhacda halkaas oo diyaaradaha amisom ay geysteen bal duqeyntaas iyaga faahfaahin naga sii laami duqeynka wax faafata oo ciidamo badan oo kuwa diyaarado badan kama qayb qaadan muxuu ahay waa muxuu ahaa markii heshiisii meesha ay ku soo aruureen hubgaawa ay diyaarahan soo gaareen sagaaliyo laba kaawa ka carareen howlgalkan ay ciidanka dowladda kula wareegeen deegaanka nuurfarax nuurfanax ayaa imaanaya xilli dhaqdhaqaaqyo ciidan sidoo kale ay ka soconayaan qaybo ka mid ah deegaanada gobolkaasi hiiraan gaar ahaanna waaxiga buloburte iyo sidoo kale degmada jalalaqsi oo ayagu muddooyinkii lasoo dhaafay dhibaatooyin dhanka nolosha ah laga soo sheegayay dadka ku dhaqan deegaanadaasi dhinaca kale duqaymo iyo sidoo kale dagaallo la sheegay inay ka dhaceen duleedka magaalada beledweyne ayaa geystay khasaarooyin kala duwan oo isugu jiro hanti iyo sidoo kale dadda waxaana wararku qaar ay tilmaamayaan in duqaymahaasi inta badan waxyeele ay ka soo gaartay dad xoolo dhaqato ah waxaana ku baaba'ay xoolo aad u fara badan sida ay sheegayaan wararkaaynu ka helayno gobolkaasi hiiraan ciidamada ammaanka iyo kuwa dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ayaa iska kaashanaya howlgal la sheegay in lagula jiro la dagaalanka al-shabaab ee ka soconaya gobolkaasi hiiraan ayadoona saacadihii lasoo dhaafay khasaarooyin kala duwan ay geysteen duqaymahaasi dhinaca kale wararka ka imaanaya isla gobolka galgaduuda deegaanka ceel la helay ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamadu saaka ay gacanta ku dhigeen kadib duqaymo iyo dagaal xoogan oo habeennimadii xalay aha ka dhacay ciidamada ayaana la sheegay haatan inay ku wajahan yihiin magaalo xeebeedka gobolkaasi galgaduud ee ceeldheer halkaas oo ah saldhigga ugu weynee al-shabaab ay ku leeyihiin gobolka galgaduuda ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amisom iyo garab ka mid ah ahlusunna wal-jameeca ayaa qayb ka ah howlgalka ka soconaya gobolkaasi hiira gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa magaalada nairobi kula kulmay dhiiggiisa waddankaasi kenya asigoona kala hadlay xaaladda iskaashiga magaalooyinka nairobi iyo sidoo kale muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa kulanka kadib kaga warbixiyey warbaahinta asigoo tilmaamay in kulanka u ahaa mid lagu lafagurayay iskaashi dhexmara labada dhinac iyo in garab laga siiyo maamulka gobolka banaadir sidii uu ku gaari lahaa heerka haatan uu taagan yahay maamulka magaalada nairobi ee xarunta wadankaasi nairobi wadankaasi kenya waxaan dhexmaray kulamo dhowr ah oo aan ka wada naqaashnay dhinacyo badan oo ku saabsan howlaha ay qabato dowladda hoose ee muqdisho iyo dowladda hoose ee nairobi sidoo kale oo waxaan kama dambaystii soo saarnay yacni warmutiyeed amba waraaqda tafaahum aan is-afgarad ku saabsan in xiriir wanaagsan labada magaalo iyo maamulkooda ay yeeshaan in yacni la isdhaafsado khibradaha in yacni muqdisho runtii dhinaca capacity buildingka laga taageero haddii aanad arrimaha maamul wanaagga haddii aanad arrimaha maareynta qashinka haddii aanad arrimaha urban planninka yacni iyo maareynta dhulka haddii aanad arrimaha yacni
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheera waxaa maanta ka soconaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose qabashada araajyada musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada ee maamulka jubbaland iyadoona tiro musharaxiina cabasho ay ka muujinayaan arrintaasi iyadoona qaar ka mida musharaxiinta doonaya inay isu soo taagaan xilka madaxtinimada maamulka jubbaland ay sheegayaan inaannu ku filnayn wakhtiga kambeenna aynan ku geli karin wakhtigan waxaana qaarkood la tilmaamay inay ka tanaasuleen inay isu soo sharaxaan xilka madaxtinimada maamulka jubbaland sida warbixinta warkan uu magaalada kismaayo nagaga soo diray wariyaha halkaasi ee cabdicasiis maxamed garyaqaan
xilli dhowaan la filayo inay qabsoonto doorashada madaxweynenimada ee maamul goboleedka jubbaland shan iyo tobanka bishan aan ku guda jirno ayaa waxay guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka jubbaland ay soo saareen shuruudaha laga doonayo xubnaha raba inay isku soo sharaxaan madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland xabiibo maxamed cabdulle gudoomiyaha guddiga doorashada madaxweynenimada ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay u akhrisay saxaafadda waa in uu soo gudbiyo taariikh nololeedkiisa cv-giisa waa in uu soo gudbiyo laba sawir oo cabirka teesarah ah waa in uu soo gudbiyo muddada u dhaxayso toddobada bishan aan ku jirno ee agost ilaa iyo laba-iyo tobanka bisha agost ugu dambeyn lixda maqhribnimo ama laba-iyo tobanka saac ee galabnimo waa inuu bixiyaa bixisaa kharash lacageed oo dhan toddoba kun mahadsanediin guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland xabiib maxamed xabiibe maxamed cabdulle
dhanka kale mas-uuliyiinta doonaysa inay isku soo sharaxdo xilka madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland ayaa waxay tilmaameen in ay shan iyo tobanka bishan aysan munaasab ahayn inay qabsoonto doorashada dowlad goboleedka jubbaland loona baahan yahay in xilligaasi la kordhiyo cabdicasiis xaaji maxamuud garyaqaan raadiyo wardheer magaalada kismaayo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya ayaa ka hadashay howlgal lagu soo qabtay shaqsi la sheegay in uu gurigiisa ku kaydinayay miinooyin iyo sidoo kale hub sharci darro ah waxaana hay-adda howlgal ay ka samaysay degmada hodan gacanta ay ku soo dhigtay shaqsigaasi iyadoona markii shaqsiga la qabtay kadib warbaahinta uu usoo bandhigay lana hadlay afhayeenka wasaaradda amniga ee dowladda soomaaliya maxamed yuusuf cismaan kaasoo goob fagaaraha ku tilmaamay in sharciga lala tiigsa doono shaqsigan muwaadinka soomaaliga ah ee ku kacay falkan iyadoona garab u siinayay sida ay hay-addu sheegtay maleeshiyaadka al-shabaab ee dhibaatooyinka ka wada gudaha dalka soomaaliya
sidaasoo kale ciidamada amnigu soo fagaa waxaad aragteen ninkan caruurtiisii iyo xaaskiisii dhexdiisa ayuu inta qoday ayuu gudgudiyey yani waxyaabaha qarxa iyo iyo iyo gudgudiyey rasaas taasoo ay kalifi kartay naftiisa iyo nafta caruurtiisa ay wax ku noqdaan marka maadaama uusan naftiisa iyo nafta caruurtiisa ka fikirin dowladda ka fikirtay waxaanoo dhan la baarisaa la geyn doonaa maxkamadaha u geyn doonaa wixii kasoo baxana waa laydinla wadaagi doonaa ma aha markii ugu dambaysay ee guri ku yaala gudaha caasimadda soomaaliya ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka soomaaliya howlgal ay sameeyaan ay kaga soo saaraan hub waxaana inta badani dhacda howlgallada qaar ee ay samaynayaan ciidamadaasi inay intooda bayanan yihiin kuwo ku salaysan xog ay heleen iyadoo inta badan aan la arkin wax maxkamadayn ah oo lagu sameeya dadka shakhsiyaadka nooca ee lagu soo qabto falalka ay ku kacayaan inta badan ee ay ka geystaan gudaha caasimadda soomaaliya ee muqdisho waxaa habeennimadii xalay ahaa jawi cabsi ay ka jirtay degmada eyle gobolka nugaal iyadoona dadka deegaanku ay sheegayaan inay arkayeen diyaarado dul heehaabaya degmadaasi iyo deegaanada hoos yimaada arrintan ayay sheegeen inay la xidhiirto markab shidaal oo ku soo caariyey xeebaha degmada eyl hoos yimaada iyadoona la tilmaamay diyaaradaha inay ahaayeen kuwa gaaf wareegaya markabka ilaalinayana xilli muddooyinkii lasoo dhaafeen hoos ee u dhacday xaaladii burcadbadeedda soomaalida ee ka qowlaysanayay biyaha badda soomaaliya dadka deegaankaasi iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka nugaal ayaa ka hadlay arrinta waxayna tilmaameen in arrinta aysan ahayn mid saa usii buuran inkastoo dadka deegaanka ay walwal xoogan ku abuurtay arrintaasi habeennimadii xalay ay kala kulmeen diyaaradaha jawiga hoose ku duulaya xisbiga talada u k haya ayaa waxa uu sheegay in la maxkamaday doono haddii lagu helo musuq maasuq la sheegay inay ku kacday hay-adda samgas oyel ee fadhigeeda u yahay waddanka britain waxaana la tilmaamay hay-addan inay siisay laaluush shakhsiyaad ka tirsan wasaaradda macdanta iyo shidaalka soomaaliya taa oo la tilmaamay in lacag gaaraysa lix boqol oo kun oo dollarka maraykanka ay siisay si loogu kordhiyo qandaraaska ay ku joogto soomaaliya shakhsiyaadka la magac dhabay ee la siiyey laaluushka ayaa lagu sheegay inay ahaayeen qaar ka mid a agaasimayaasha wasaaradda ay leedahay ayadoo ay sheegtay u k inay baari doonto arrinta ku aadan hay-addaasi haddii lagu helana maxkamadda la tigsa doono waxaa sidoo kale la sheegay inay ku kacday dembi qaran maadaama ay tahay hay-ad madax bannaan ama shirkad ka madax bannaan ganacsiga dowladda haddana waxay qiyaantay sida la sheegay magaca u k oo bannaanka ay dadku qiyaantay sida war qoraala lagu tilmaamay arrintan ayaa waxay imaanaysaa xilli dhowaan warbixin dheer oo ay qortay kooxda monitor group in ay ku sheegtay in shakhsiyaad ka tirsan dowladda soomaaliya laaluush ay siisay hay-addaasi si loo sii kordhiyo wakhtiga soomaaliya ay joogayso ayadoona haatan dhibaato kale kala kulmi karta xisbiga talada waddankaasi haya oo tilmaamay in baaritaan uu ku samay doono arrintaasi warkii oo aad kala socoteen maanta oo jimco ah raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanaya waa naga intaa waxaa warka idiin soo saaray idiin akhrinayay aniga waa maxamed nuur aamiin tanii intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tegayaa sidaah iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu